magaalada duleedkeeda meel la yidhaahdo waqdariya dil faalxun baa ka dhacay oo laba nin oo runtii nin ka midoo ninka odayga ah uu yahay ragga nabadgelyada nagala shaqeynaya dilkaasina wuxuu dhacay iyadoo aanu soo saarnay awaamiir oo ah wixii ka dambeeyey dagaaladii safeynka ah qofkii wax dila inuu noo yahay qof calaamadaysan oo xilligai ay tahay baanu qabanayno taa markay dhacday waxaa kaloo dhacay magaalada in qolo cadhaysan oo qoladaa la dilay dhinacooda ay laba saddex rasaasood meel ka rideen magaaladii dabeedna waxaanu kusoo rognay bendow lasaanood ciidamadii militariga hubkii cuslaa wata iyo bileyskii guud ahaanba way ku jiraan waxaa weeye awaamiirna waanu bixino soo saarnay awaamirtaan soo saarnay ko waxaa ka mid ah in magaalada afar rasaasood bendow laga dhigo in qofka qoriga sitaa lagu qabto oo laga qaado dib dambana aan qoriga u helayn in qofkii diiday qoriga ku dagaalamana lagu dilo nabadgelyada laga bilaabo maanta gacnada baanu ku qabanayna in badan baanu subasaalaxnay in badan baanu baryootanay in badan baanu walaalayaal dhiigga walaaladiin daaye war ilaahay ka cabsooda war waa rabadaan war kaca war nabadda nagala shaqeeya war dadkiin u tudha way naga socon weyday walaalnimadii iyo baryadii socon weyday waxaan u rognay iminka wixii laga bilaabo waa gacan adag oo dowladeed baanu wax kaga qabanayna oo intaasoo wasiiraha intaasoo guurtii xildhibaano intaasoo dadkii deegaanka iyo culamaa ay kaceen waxba lagu qaadan waayo waxay ku imanaysaa nabadda gacan adag
gudoomiye meelaha wax ka dhacayaan badana maamulku iyo maamul adag kama jiro marka maxaa sabab u dhigaya in ay magaalada gudaheeda isula soo dhowaadaan idinkoo si weyn uga shaqaynayay inaad ka ilaalisaan nabadgelyo daro ciidan booliis aada magaalada kusii dayseen bal ka war
runtii maamul jilaac kama jira maalintii dagaalku ka dhacay dharkengey subaxiiba waxaa tegay ciidamo militariga oo weliba kuwii kumaandoosta waxaa kaloo dhacay dabataag sidoo kale ciidan baanu geynay dhumay waanu geynay maanta deegaanu ka maqanahay ma jiro miyiga ahayd meelihii shalay dara labadii maalmood ugu dambeysay iminka wax ka dhacayeen miyigiina iminka ciidan culus baanu gelinay fentir iyo iyo tignikaba ah maanta markii aanu sugnay miyi iyo iyo tuulo iyo iyo meel kasta waxaa la doonayaa inta fidnama walayaasha ah waan labada reeroodba laga yaabay inaanay ku tirsanayn dana kale u shaqeynayaan inay dhibaatadii soo gaarsiiyaan magaalada laascanood markaa dadka deegaanka reer laascanood hooyada iyo inanta waxaanu leenahay ubad ha ku ubadbeelina ha ku agoomoobina ha taageerina taageera ciidamada qaranka ee nabadgelyadiina ilaalinaya nina nabadgelye gabadhina ku seexan mayso inankeedana ku seexan maayo haddii ay guubaabiyaan waxaan leenahay yaa ragga la guubaabin raggana waxaanu leenahay war nabadgelyada magaaladan xoog baan ku haynana ninkii qori qaata waanu ka qaadayna dib noogu noqon mayso qofkii wax ku dilaan waa dembiile waxaanu dad ka codsanayn shacabka kale ee aan ahayn labada bilo isdilaya walaalee nala shaqeeya noo soo sheegay sida iminka baa dhacaysa iminka ilaa iminka taleefonada dadaan garanin baan ka qabanaya oo ii sheegay halkaas wax ka jiraan halkaas gurigaas dad qorisita joogaan waad ku mahadsantihiin saasaan doonay noola shaqeeya dowlad ahaana gacan adag baan wax kaga qabanayna gudoomiye bal ka waran odayaashii aada xidhxidheen odayaashaasi baaq bay hore usoo jeedinay yidhahdeen nabad baanu qaadanay maxaad salugteen oo aad ku xidhxidheen odayaashaasi maadaama ay ahaayeen qaarkood odayaal aada idinla shaqaynaya runtii odayaal badan oo wanaagsan bay ahaayeen odayaashaan xidhnay waxaan u xidhnay waa nabadgelyada mar hadday baaq sii daayeen contract bay nala galeen contractgay nala galeen wey uu jabay nabaddii way hayn kari waayeen mar hadday ku fashilmeen nabadgelyadii inay hayaan oo reerahoodi ka adkaadaana oo kuwii aanu diriray intay soo noqdeen yidhahdaan waxba gacanta nooguma jiraan de waa dambiilayaal wey maamulka gobolka iyo guud ahaan somalilan dagaalada ka dhacaya koonfurta gobolka sool daacad iyo dhexdhexaad ma ka yihiin idinkoo sida loogyahayna dee ciidamadiinu ay joogaan dhumay iyo meel kasta horta dadka adaa u sheegay waxaa tiri ciidankiin meel walbu joogaa dee taasaa ku filanba ciidankayga haddii aanan maalintii ugu horreysay dharkeygayo gelin ma nabad baa jiri lahayd dhimashadu maalintiiba labaatan bay istaagtay haddii aanu maalintaa ciidanka subaxiiba ka gaari lahayn imsaa dhiman lahayd baad malayns dowladda maxaa ugu jira odana aanu nabadgelyada ahayn nabadgelyaanu dowlad ku nahay nabadgelyadaanu maaragtay maamul ku socdaa nabadgelyaanu horumar ku wadaynaa nabadgelyada waxaanu ku bedelinaynaa ma jirto dadka dhimanayaana waa dadkayga weeye labada dhinac waxa ka dhintaa waa dadkayga weeye nabadgelyadana annagaa ugu jacayl badan oo halkaa fadhihi maayo haddaan nabadgelya jirin barsaabna ka noqon maayo waxaan ku ahay waa nabadgelyada